bismillahi walxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiy ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii koob iyo siddeetanaad ee tafsiirka qur'aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir sali allahuma calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalam wabacd waxaynu maraynaa aakhirka suuratu nabl ama suuratu naml dhexdeedaba aayadda shan iyo afartan qisada aynu ka soo baxnay waxa ay ahayd qisadii nebi sulaymaan calayhi salaam iyo hanuunintii uu soo hanuuniyey awooddiisa iyo aqoontiisa iyo xikmadda ilahay uu siiye awgeed uu ku soo hanuuniyey taas sabab ay ugu noqoto islaamka malikatu saba waxaa halkaa kaaga muuqday qiyaadada iyo hogaaminta wanaagsan iyo awoodda xaqa u adeegaysaa doorka ay adduunyada qaadanayso iyo sidaa ay waxu hagaajinayso ee dadsan iyo diinsan iyo dalsan ay u abuurayso taasi tusaale ahayd waa tadkiir ilaahay uu inagu waaninayo dhacdadaa iyo taariikhaha fiican ee saalixiintu ay lahaayeen waxaa markaa aynu qaadanaynaa qisooyinkan soo socdaana ku saabsanyin ama qisadan u dambaysaaba laba qisoo koob kooban bal hoggaaminta liidata iyo ummadda si ay u halaagto qaala allahu tacaala walaqad arsalnaa waanu dirnay buu ilahay yidhi ilaa tamuuda qoladaa waxaanu dirnay akhaahum saalixan walaalkood saalix la odhan jiray waa walaalkood qofkuna waxa ay sheegaysaa saynu khayrar marna soo tilmaannay haddii walaalkii waxu sheego ilaan walaalku had iyo jeer waa qofku ku irkanayuu ammaano bidaya iyo talabe inuu ka qaato an icbudullaaha buu yidhi ilaahay caabuda ta ilaahay ta lagu diray ee ilaahay uu ku diray waxayd an icbudullah ilaahay caabuda arrinkaas oo ah hadduu insaanku ilaahay rumeeyo oo allihiisa uu ku xidho si niyadsamaana ilaahay u rumeeyo wax walba wuu fulin doonaa fa idaa hum waaba iyagoo fariiqaani yakhtasimuun laba qoloo murmaya ah laba qolay noqdeen oo doodaya oo kolka labadaa fariiq waa labada ifkanba u caadaa inay joogaan waa fariiq iyo qayb rasuulku hormuud ka yahay ummaddana ilaahay la doonaysa inay ku xidhanto dadkuna addoommo ilaahay oo siman inay noqdaan ay akhriya adduunyadaba nabadgalaan fariiqa kalena calanka waxa u sida shaydaanka waxay doonayaan dal iyo dadba inay liqaan ay fasahaadiyaan qaala markaa nebigaasi waxau ihi yaa qowmi qoladaydiiyow lima tastacjiluuna maxaa u dadejisanaysaan bisayi'ati qabla alxasana bisayi'a cadaab qabla alxasanati qabla isticjaali alxasana intaydaan ilaahay baryanba badbaado iyo dembi dhaaf oo waa tan ay odhanayeen bal waxaad haysa keen oo nagu rid waarmintaydaan ilaahay wanaag baryin iyo nabadgelye macadaab baa baryaysaan buu leeyay waa caqli xumaantay ka mid tahy lowlaa tastakfiruuna allaha ilaahay miyaad dembi dhaaf weydiisataan lacallakum turxamuun si la ydinku naxariisto oo dadku sidoodaba naxariista ilaahay kama maarmaan sababaha ay ku helayaanna waxaa ka mid ah iyagoo aada u badiya dembi dhaafka alistikfaar inay ilaahay dembi dhaaf weydiistaan ilan baahi weyn bay qabaan ina bani aadamna wuu dhooban yahay qofka muuminkahayna dembigiisa wuxuu arkayaa buuro waaweyn oo dul taagan oo laga yaabo inay ku soo dumaan saqiiro dembi yar ma yaraysanayo tu weyn ma sii daa'imayo laakiin dembi waa dembi dareenkiisaanu ka leeyahay qofka muuminka ah qaaluu markaa waxay idhahdeen ummaddaasi idayarnaa bika waanu ku baasaysanay adiga iyo wa biman macaka cidda kula socota qaala wuxuu idhi daa'irukum balaayadiinnu cinda allaahi ilaahay xaggiisay ka timi anugu waxba ma hayo bal antum qowmun tuftanuun waxaa tiin dad ibtilaysan dad la aafeeyey tuftanuuna waa layd imtixaanaya imtixaankii ku fashilante marka tanina waxa weeye dadka ducafadeen iimaankoodu fiicnayn waxa ay ku meeraystaan baa waxa uu yahay hebel baa inkaaray iyo markuu la ila hadlay baa la iraacay iyo waxaasi waa sidaa inay ku meeraystaan makhluuqaadka ilaahay iyagoo awoodda alleh aan u fiirsanayn iyo maqaadiirihiisa waa min atatayur idayarnaa bika shimbir baa la eegayaayoo godkiisa buulkiisa yar laga kicinaya ama geedkiisa uu ku fadhiyo hadduu midig u duulo hadduu bidix u duulo hadduu samada u duulo hadduu horay u duulo mid walba waxbaa laga faalinaya oo laga eegaya marka faalka noocaas iyo saadaasha xayawaankaa ilaahay laga saadaalinayo waa wax liito qofka runtii yaqiin xumadiisa tilmaamaya marka nimankani waxay leeyihiin adiga iyo intii kula socotay ee wax sheeg sheegaysa noo timaadda aaba naloogama horayn dad la-aan iyo duunyala-aan bay yidhaha alla wuxuu uhi wa kaana fi lmadiinati magaalada ay deganaayeen qowmu saalix waxaa joogay tiscatu rahdin sagaal qof yufsiduuna fil ardi dhulka khariba walaa yuslixuuna aan waxba wanaajinayn sagaalkaa nafar waxaa ku jiray kii hasha dile qudaar ibnu saalif la odhanayay waxaa dhalay sagaalkan ashraaftooda iyo dadka madaxdooda sagaal bay ahaayeen xurto ku haysta dadka oo fulin u qaabilsan oo howlahooda u fuliya oo u arrimiya marka sagaalkani taytalka ay qaateen ama tilmaantooda waxa weeye yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun waad soo aragtay nebi sulaymaan daawuud iyo ambiyada waa wanaagsan hogaamintooda waxay ahayd tii wax wanaajinayseen waxba fasahaadinayn laakiin tani waxa ay tahay kuwan hogaamintooda iyo madaxtinimadooda iyo fulintoodu waa mid wax fasahaadinaysa oo aan waxba wanaajinayn ilaahayna waa kala ogyahay labada wallahu yaclamu almufsida min almuslix dadka caalamkan ku nool labadaasunbay ku kala faylayaane ka dal iyo dadba hagaajinaya diinba u ogyahiyo ka kharibaya marka waxa ilaahayna uu usoo diray rususha oo diinta uu usoo dejiyey si dalkiiyo dadku iyo caalamkao dhamiba u hagaago ifsaadkana uga baxo islaax la sheegayaana waa diinta ilaahay oo la raaco iyo dadkoo ilaahay addoommo u noqdo ifsaad la sheegayaana waa ilaahay iyo diintiisoo dadku ay ka tagaan maantana waa adigaa caalamka arkaya oo majaalista caalamigae la sheegayo ee sagaal dowladood baa isugu yimid sideed dowladood lix dowladood kanaa amniya kanaa mid caalamiya waxaa lagu sheegayaa waa wixii wax fasahaadinaya uun masaalix gaara bay leeyihiin majaalistooda masaalixdaasay ku dhammaystaan dadka ducafada ahna waa la qaybsanaya afkaa la gashanaya oo adiga arkayo ifsaadka caalamkii ka taagan sida meel walba looga cabsanaya dadku maalkoodii iyo wadamadoodii iyo xorriyaadkoodii iyo xuquuqdoodii intaba ay ugu cabsanayaan marka nimankani intay isu yimaadeen iyagoo magacaasita kuwan dhulbi-iska la yidhaahdaa ayaa dabeedna shirqoolkana la galay qaaluu waxay yidhahdeen taqaasamuu billaah ilaahay aan isugu dhaaranno ficilku amar iyo maadiba wuu noqon karaa taqaasamuu billaah haddii amar la yidhaah isugu dhaarta ilaahay ama qaaluu waxa ay yidhaahdeen maxay yidhaahdeen taqaasamuu billaahi ilaahay bay isugu dhaartay lanubayitanahu waynu ku waabariisan bay idhahdeen saalixiyo wa ahlahu reerkiisa cagtaynu marin doona caawa uma lanaquulanna liwaliyi xigtadiisa iyo sokeeyihiisaynu ku odhan doonaa markay xanaaqaan maa shahidnaa mahlika ahli reerkiisa meeshii lagu rawaxiyey ama lagu halaagay lagu laayay ma ogin dee annagu wa innaa la saadiquuna kuwa run sheegayana waanu nahay naga rumaysta sidaasay yidhaahdeen bal hadda shirqoolka bal hadda addoommaha siduu ilaahay uga warhayee sagaalkani afka isa saareen intay afka isu dhuubeen ayay dabeetana wada hadleenoo waxay yidhahdeen wuuna wareeriyee waa markay hashii soo dileen ayay yidhaahdeen isaga iyo inta rumaystee ku xeelan baan cagta marayno caawa kolka lasoo murmee dee xigtadiisa ay soo kacdana waxaynu leenahay meel lagu dilay maanaan ogeyn run baanaanu sheegayn dhaar baynu ugu dhufanayna halkaasa yidhi waa saasoo umuurta habeenkii baa lasoo daberaya dadka caadigii halkay daacadda iska yiinay maalinkii soconayaan habeenkiibaa war dambe iyo talo dambe la gelaya dabeetana amrun qad qudiya bileyli weeye arrimo habeenkii lasoo maamulay iyo si hoosa ilaahay baa yidhi waa makaruu makran waxay shirqooleen shirqool bay sameeyeen wa makarnaa makran ilaahayna makrigiisii buu u dhigay iyaga munaasibka ku ahaa wahum laa yashcuruun iyagoon waxba iska ogeyn iyagoo afka isa saareenoo ummadda iska eegayeene ilaahayba iskama eegaynin ilaahayba iskama eegayn laakiin ilaahayna waxa waxaan sameeyey buuhi makri iyo wuxuu ku qaban lahaa iyadoo aanay ogeyn ina rabbaka labilmirsaad fandur ee kayfa kaana siduu noqday caaqibatu makrihim cidhibtooda caaqibatu makrihim shirqoolkooda cidhibtiisii siday noqotee annaa damarnaahum waa inaanu halaagnay iyaga wa qowmahum iyo kuwii u jiibinayay ajmaciina dhammaantood annaa damarnaahum weeye shirqoolkooda cidhib xumadiisii waa inuu ilaahay halaagay iyaga iyo wixii u sacabagaraacayay wa qowmahum ajmaciin sidaasay tahayoo ummaddu marka ay isugu jiibiso xumaan ilaahay wadduunbuu wada mariyaa xataa kii fuliyey iyo ka aan fulin waa isku mid leannahu taageero waa taageerayaal oo ma kala hadrhaan ummadnimada iyo xisbinimada fuliyayaasha iyo taageerayaasha iyo kuwa ka raali noqday ma kala hadhaane dhanunbay isu maraan alla wuxuu yidhi isagoo ina tilmaamaya fa tilka buyuutuhum taasi waa guryahoodii khaawiyatan iyadoo madhan bimaa dalamuu gardaraday sameeyeen darteed waa taa dee guryahoodi reer hamuud waa la yaqaanaa diyaaru hamuud tabuuk markuu nebigu kusii socday buu sii maray calayhi salaatu wasalaam markaasuu lahaa meeshan ha gelina cadho alla ka dhacday idinkoo iyo mooye ha gelina fa tilka buyuutuhum khaawiyatan bimaa dalamuu dulmigay sameeyeen baa guryahoodii sidaa ay u qaraacdeen taasaa loo kharaaday ummadda iyo waddanka iyo dadka ilaahay ka fogaada arrinkooda caynkaasa inna fii daalika la aayatan ka arrin calaamo weyn baa ku sugan oo wax faa'iidaynaysa oo dadka wax u taraysa liqowmin yaclamuun waa ciddii wax garanaysa ciddii cilmi leh ee caqligoodu shaqaynayo taa waxa ku sugan baa ilahay uhi calaamo calaama alla ka iftiimiyey kuwa ah calaamadani waxay dee calaamo u tahay sida uu ilaahay ula dhaqmo cadowga saasuu ilahay ula dhaqmaa awliyada siduudula dhaqmaana waa sidan wa anjayna aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeye waanu nabadgelinay wa kaanuu yattaquun ilaahayna ka cabsanay waa labadaa arrimoodoo la ysku dara aliimaanu waltaqwa labadaa hadduu qofku isla helo oo ilaahay u hirgeliyo ilaahay baa deeqdaa bixiye eh addoonkuna ikhtiyaarkiisuu ku qaadanayaa eh waxa uu ku biirayaa awliyada ilaahay alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waanjayna aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun lahum lbushraa fi lxayaati addunya wa fi laakhira akhiriya adduunyadaba waxay leeyihin bushaarada wa luudan baa ilahay uhi nebigaana waanu dirnay walaqad arsalnaa ilaa tamuuda bay ahayd akhaahum saalixan walaqad arsalnaa luutan ayaanu dirnay id qaala liqowmihi xus markuu qoladiisii ku yidhi loo diray ata'tuuna alfaaxisha warma waxaad la timaadeen foolxumo wa antum tubsiruuna idinkoo arkaya foolxumo foolxumo ka weyn miyaad sheegi karaysa iyadoo akhlaaqdii si ay u bedelantay oo dhaqankii uu bedelmay oo tarankii uu bedelmay oo dareenkii fiicnaaba uu lumayba ata'tuuna alfaaxishata wa antum tubsiruun wa antum tubsiruun culimada qaarkood waxay ku fasirayaan idinkoo is arkaya wa antum tubsiruuna laba macnay qaadan kartaa bay leeyihinoo idinkoo arkaya waxaan inay foolxumatay ayaa haddana naftiinni iyo shaydaan idinku riixay iyo idinla wanaagsanaan wa antum tubsiruuna idinkoo isarkaya oo dadku marka ay xumaanta la kala gidaarada la galaan ama aqalada ay la kalaan waa intay sii wax sii dareemayaan laakiin kolkay sii baaba'aan kolkay sii baaba-aan waxay runtii iyagoo isarkaya waxaan samaynaya nin sheekhaa yurub tego wuxuu malaa doonaya inuu muxaadaraad iyo wax ka soo bixiyo inankiisii yaraana waxay kaxaysa inanka yari dee waa khaliijku joogo waxa laga yaabaa in inaanu arki jirinba islaan iyo dee oday is-ag maraya ama rag iyo dumar kala joogu arkay tareenkii horreeyey ka degeen buu arkay nin iyo naag afka iska jaqaya markaasaa muxuu intuu yarkii hareeraha eegeegay oo aabihii eegay buu yihi aabba maxay isku yihiin maxay isku yihiin macnaa dee malaa wuxuu is yidhi kuwani waa dad kuwii isugu dhowaa oo inan iyo waxay isu yihiin iyo oday ayuu is yidhi markaa dee maxaan cid kaleba wuxu sheegi buu yihi kol hadduu kaygii yaraaba halkan marayo dib buu isaga soo dhoof marka cumuuman waxaasi runtii dee waa waxa dadka diinla-aantu ay ku dhacday xorriyadda doortay ay dhaqan u noqda weeye waanu soo siqayaa haddaanay dadku diintooda qabsanin oona irkanin dee waa waxayna qaadan doona duulduulkiisiina wina soo gaadhay aynu wax ka arkayno ainakum buu ihi idinku la ta'tuuna arijaala ma raggaa u tegaysaan shahwatan idinkoo u hamoonaya wax ka dayaya min duuni nisaa dumarka la-aantood war dumarkaa loo abuuray in wax laga daye ma raggiibaa isu ku kacay buuhi bal antum qowmun tajhaluun waxaad tihiin qoliyo jaahiliina wa ayu jahlin akbar wa aqbax min haada jahli kii u foosha xumaa waa kaa hadday dadkani sheeganayaan waddamada horu maray ay sheeganayaan inay yihiin dada qoonyahana ay sheeganayaan in cilmiga iyaga loogu tegayo waxbarasho bal antum qowmun tajhaluuna weye waa xaqiiqo jirta weeye dadka maanta dhaqantaasi ay u tahy ilaahay baa wuxuu ihi famaa kaana jawaaba qowmi qoladiisii ummaddii dhammayda halkaa joogta jawaabtoodii may noqonin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane akhrijuu aala luutin luud aalkiisa ka saara min qaryatikum magaaladiinna innahum unaasun iyagu waa dad yatadaharuun isnadiifinaya alaadka kiiska la ysku haysteeg kiiska la ysku soo taandheeyey ma aha waa dad nijaasaysan iyo waa dad nadaafad xun waxaa la isku haystaa unaasun yatatahharuun waa dad nadiifa koorta nadaafadda la isku qabsanayaana waa taas weeye oo marka had iyo jeer dadku aanay nadiif ahayn markaanay diin lahayn markaanay akhlaaq lahayn ka intaaba le colba weye ka intaaba le waa xaqiiqo jirta weye colba weye dadka muslimiinta ah waa la eegaa maanta oo qofba qofkuu diintiisa kaga dhow yahay ee ilaahay uu kaga dhow yahay ee uu ka akhlaaq fiican yahay weerarku wuu kusii cuslaanaya markaa maaha macnaheedu inay xun yihiin maaha inay iyagu silla yihiin laakiin diintoodii lagu haystay iyo akhlaaqdooda waa inay ogaadaan innahum unaasun yatataharuun hala mastaafuriya bayna weliba aalkanay sheegaya waa isaga iyo hablihiisa alcajuus islaantii iyada ahaydee dee qur-aanku in badan uu tilmaamo ee xaggan dambena aayadda ku xigtana ilaahay uu noogu sheegay iyadu kuma jirto nooca la mastaafurinaya maaha aalkii luudbaha ku jirto liannahaa laysat min almutatahiriin dadka dee hufan maaha iyadu sidaa darteed way way ogol yihiin inay u joogto ilaahay baa wuxuu idhi fa anjaynaahu waanu nabadgelinay wa ahlahu iyo ehelkii weerarka lagu ahaa ila imra'atahu habartiisii mooyaane qadarnaaha waxaanu yeelnay oo aanu ku reebnay min alkhaabiriina baanu ka dhignay min alkhaabiriin ay albaaqiina fi lcadaab qisado in badan bay inagu soo noqnoqota wa amdarnaa calayhim waxaanu ku shubnay oo aanu ku afrognay madaran roob sida madarku xagga kore uga soo dego cadaab daadanaya fasaaa madaru lmundariin fasaaa waxaa xumaadoo liita madaru lmundariina ummado loo digoo digniinta diiday wixii ku da-ay ummadaha waa loo digay digniintiibay diideen waxa ku da-ay waxaadu xunbu aha ummad haddii wax ku dhici lahaayeen kii ugu xumaada ku dhaca marka intan suuradda dambe waxay aada ugu nuuxnuuxsanayaan aayaadku umuurta tawxiidka iyo iyadoo xiwaar iyo dood adag ilaahay uu faraya rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu la doodo kuwa qoryaha iyo qofafka iyo shayaadiinta iyo makhluuqa kala caabuday iyadoo ilaahay intanoo arrimoodba ay u qirayaan ayaa laleeyahay balladdood bal su-aalaha u badi bal natiijada hadalkooda aag hadday garaabi waayaan adigu jawaabta bixi markaa waxa ay intanoo dhammiba tahay aslul masalihii ama inta faraha badan suuradaha makiga ah ee aada u rakisayeen ama ugu nuuxnuuxsanayeen oo aayaadku ay aada inoogu baraarujinayaan wey iyo qiyaamaha iyo waxa ku dambeeya isbedelada imanaya qul waxaad tidhaahdaa alxamdu lilaahi mahad ilaahay baa leh wasalaamu nabadgelyana calaa cibaadihi addoomihiisa dushooda ha ahaato alladiina addoommahaasoo isdafaa ilaahay uu doortay waa ambiyada ambiyada ayaa ugu horeeya kuwii ilaahay doortay wuxuu doortay ammaanadiisa iyo risaaladiisa iyo darajo insaan u gaadho addoonnimadan ugu sarraysa ayaa ilaahay uu doortay wasalaamun calaa cibaadihi aladiina asdafaa sidaasay tahay oo mar kastuu khudbad nebigu ku furaya calayhi salaatu wasalaam hadalkiisa iyo ciddii ku dayanaysaaba mahadnaqa ilaahay iyo iyo ambiyada u ducayntooda waa in lagu bilaabaa wasalaamun calaa cibaadihi aladiina asdafaa allahu khayrun ma ilaahay baa khayr badan amaa yushrikuuna mise waxay la caabudayaan idinkaa laydin weydiiyey marka ilaahay baa khayr badan marka aayaadkan soo socda mid waliba amman amman amman baa isku xigaya mid walibana waxay yeelan doontaa faasila bal akharuhum laa yaclamuun qaliilan maa tadakaruun tacaala allahu camaa yushrikuun mid waliba faasilo ama gebagabo munaasib ku ah ayaa ay yeelanaysa intubana waxay caddeeyeen sifaadka ilaah uu leeyahay sifaadka ilaaha xaqahe la caabudayaa uu leeyahay waa kuwa ah awoodaha uu leeyahay waa kuwa ah ilaaha intaasoo dhan iska leh uunbaa ilaahnimo loo daynayaa rubuubiyadiisa iyo caabudidda la caabudayo iyo ka tala qaadashadiiyo xukunkiisoo la qaato intoo dhanba aman khalaqa asamaawaati waalard ilaaha ciri samooyinka iyo dhulka waa abuuray wa anzala lakum min asamaa'i maa xagga korena biyo idinka soo shubay fa ambatnaa bihi buu lahay ilaahay wixii wanaagsan mar walba isagaa dee tilmaantiisa leh fa ambatnaa bihi waxaanu ku soo saarnay iltifaat baa la yidhaha tan oo kale macnaha hadalkii oo kolba si loo dhigo si uu qofka u soo jiito dhagaystaha ah markii hore waxay ahayd yaa abuuray samooyinka iyo dhulka madarkana ka soo dejiyey xagga kore dabeedna maxaa ku xigay waxay ahayd mid laga warramayay faambatnaa bihi xadaa'iqahum buu ilaha yidhi anigaa ku soo saaray beero waa run xadaa'iqo beeraanu ku soo saarnay madarkaa daata bahjatin bilic u saaxiiba beer roobkii gugii uu ku curtay ama dayrtii u daaday oo dhirtii la baaqbaaqay oo hawrtun baleeg adugu bahja maa kaana lakum idinma suuroobaysa an tumbituu shajaraha inaad soo saartaan geedkeeda geed yar iyo geed weyn midkuu doonaya ha aado ma soo saari kartaan a ilaahum maca allah ma ilaahbaa ma ilaahbaa weheliya ilaahay laa ilaaha ila allah weeye jawaabtu laa ilaaha ila allah bal hum qawmun yacdiluun bal ka kaalayo hum iyagu qawmun waa qolo yacdiluuna ay yushrikuuna ilaahay baa wax la simeen cidli ayay u sameeyeenoo waxay idhaahdeen ilaah awoodaale ku kaloon awood lahayn baa la siman aman jacala alarda qaraaran dhulkii yaa ka dhigay mid sugan mid degan oo dhidibada aastay wa jacala khilaalaha dhulka dhexdiisiina yeelay anhaaran wabiyaal dhulka dhexdiisiibuu wabiyaal yaala saa u soo butaacaya wa jacala laha wuxuu u yeelay dhulkii rawaasiyo buuro qodimo u ah dhaqdhaqaaqii iyo dheeligii intaba ka ilaalinaya wa jacala wuxuu yeelay bayna albaxrayni labada badood dhexdooda xaajizan dayr iyo qoqobe xerada marka la oodayo labada xero qoqobaa la kala dhex dhigaa oo si aanay labada adigo labada reer kala leeyin isugu dhex dhigin xaajizan qoqobahaasuu ilaahay kala dhex dhigay labada buurood waa kuwa biyahooda ay kala duwan yihin biyo cad iyo biyo madow iyo biyo cas badaha maragaarkoo magacayaal bay kala leeyihin xaajizan bayna albaxrayni qaar dhadhankoodu kala duwan yihin bayna albaxrayni webiyaashiiyo badihii mid walba dayrkaasuu ilaahay kala dhex dhigay a ilaahum maca allah ma ilaah baa weheliya ilaahay intaa awooda maya marka mid walba aman aman khalaqa asamaawaati walard ilaah intaa sameeyey ilaah intaa sameeyey miyuu la mid yahay kama laysa kadalik midaan sidaa ahayn bal akharuhum laa yaclamuun intooda badane waxbaba ma garanayaan cilmigii la doonayey cilmiguu kala duwan yahy cilmi waa ka ilaahay lagu garanayo waa ka lagu garanayo xaqa uu leeyahay waa ka lagu garanayo cadaaladu yeesha waa ka aakhiro lagu garanayo cilmina waa kan lagu garanayo adduunyada iyo qofku hungurigiisa siduu wax ugu kasban lahaayo cilmiga qiimaha le ilahay ui waqul rabbi zidnii cilman waa ka kuwan laga anfiyey ee macrifada ilaahay ilaahay lagu garanayo kaas weeye dadkuna way qaybsan yihiin oo garashada ay ilaahay garanayaan waa ku kala duwan yihiin waxaa ugu garasho sarreeya dadka khalqiga ugu fadli badanu malaa'igta iyo ambiyada waxaa ku xiga saalixiinta waxaa ku xiga mu'miniinta waxa iyagoo aan cilmiba lahayn kuwan ilaahay uu ka anfiyey een ilaahay aqoonen aakhiro aqoonen cid waliba xaqay leedahayba garanayn ee ilahay uhi yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya wahum can alaakhirati hum qaafiluun cilmi ay leeyihiin iyo midaanay lahayn baa loo kala qaado idan marka aqoon-yahankeennu waa kan weeye ilaahay gartay ee waxyiga gartay ee aakhiro gartay ee wuxuu abuuran yuhuu yahay gartay bal akharuhum laa yaclamuun aman yujiibu lmudar ilaaha ajiibaya ee aqbalaya ee u jawaabaya almudara ka dhiban ka la dhibay maxaa dhibay dee cid kastaaba ha dhig aafa samaawi ha ku dhacdo ama ha cid kale sabab ha u noqoto waa mid baahan insaanku wuu iska baahan yahay marmar bay kusii badataa balaayadu idaa dacaahu markuu ilaahay baryu ajiibaa wayakshifu suu-a balaayadu ka dulqaadaa wayajcalukum wuxuu idinka yeelayaa khulafaaa alard kuwa dhulka ilaahay wakiilla kaga ah qarniganuu rawaxiyey qarni kaleu ku bedelay qarni kalaa la tijaabiyey qolo waliba tijaabay martay qof waliba tijaabuu maray maalmuu qaatay wa tilka alayaamu nudaawuluhaa bayna annaas dadku ismay bedelin hadday isbedelayaan aabbaha iyo awowgaa midna ugamaa tagteen ee qof waliba isagaa iska sii joogi lahaa gurigiisa iyo reerkiisa iyo wixiisa laakiin ilaahay baayo wayajcalukum khulafaaa alard dadka khaliif buu ka dhigayo isagaa isku badbaaday a ilaahum maca allah ma ilaah baa weheliye ilaahay laa ilaaha ila allah qaliilan maa tadakaruun qaliilan ma in yaroo aada u yar baa tadakaruuna waantoobaysa haddii maada naafiyo laga dhigo qaliilan in yarna maa tadakaruuna waantoobi maysaan qalbigiinu in yarna ma qoyana kol haddaa ilaaha intaasoo awoodood le intaasoo arrimood idiin sameeya aa fahmi weydeen ama yahdiikum yaa idin haga fii dulumaati albari waalbaxr beri iyo badba gudcurkooda yaa idin haga iyada qudhigeedu qofku marka uu qarfada marayo keligii yahay roobda-ayo maalan bad marayo cabsida uu dareemaa waa mid qofkii musaafiriiba garanayo marka uu haddaba ku kalsoon yahay inuu meeshiisii garanayo agabku doonaya ha ku garto iftiinkii uu doono ha helo ee ilaahay sidaa u hago runtii cabsidu way ka ba'aysa ama yahdiikum fii dulumaati lbari waalbaxri badiyo berriba gudcurka ay leeyihiin yaa idinka haga seydaan u amban waman yursilu riyaaxa yaa dabaylaha dira alriix waalriyaax baa jira alriix inta badan waxay ku soo aroortaa qur-aanka markay jamaca tahay waa dabaysha wanaagsan ee naxariista leh riixna waa ta ilaahay wax ku halaago waman yursilu riyaaxa dabaylaha naxariista yaa dira bushran bayna yaday raxmati iyagoo bushaaraynaya naxariistiisa ka hor ilaahay baa dira ilaahay baa naxariista ee dabaylahaa soo dira dabeetana dabayshaa la aragayaaba waxaa dadkii gelaysa niyad samaan marka kaliin la joogo ee dabayshaasi ay soo dhacdo waa la yaqaanaa dadka aada diraasada ugule u fiirsada ee biyahay kala iibsanayeen baa jaba xoolaha qiimahoodiibaa u kordha niyaddoodaa kor u kacda ailaahum maca allah laa ilaaha ila allah tacaala allahu camaa yushrikuun ilaahay baa ka sarreeya waxay la caabudeen tacaala allahu camaa yushrikuun ilaahay wixii lala wadaajiyo isagu wuu uga tagaa u cibaadad waxaa lala wadaajiyey aman yabda lkhalq abuurka yaa bilaaba shay walba bilow abuurkiisa uma yuciiduhu soo celiya ama aman ilaaha yabda'u lkhalqa abuuraya sidaa yeelaya sidaa yeelaya kaman laysa kadalika miyuu la mid yahay midaan intaa samaynayn labada macnaba oo lagu fasiraya yaa sidan yeelay oo sidan yeelay oo sidan yeelay jawaabtu waa ilaahay huwa aladii facala dalika kullah ama yabda'u lkhalqa uma yuciidu ilaaha sidaa yeelay ee sidaa yeelay ee sidaa yeelay miyuu la mid yahay midaan inta midnaba lukulahayn uma yuciiduhu khalqiga soo celinaya isagaa bilaabay haddana soo celinaya waman yarsuqukum yaa idinka raashimaya min asamaa'i walard xagga kore ayaa raashinkiina iyo waxaa cunayseen iyo waxaa dheebsanayseen ka helaysaan min asamaa'i walard weligoodba ha yidhaahdaan gaalada cunaqabatayn baanu samaynaynaaye laakiin ilaahay baa halkan waxa uu xusay inuu addoomaha gacanta ugu hayo isagu oo biyadih uu ku jiro alrisqu wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun ailaahu maca allah laa ilaaha ila allah qul waxaad tidhaahdaa haatuu kana burhaanakum daliilkiina in kuntum saadiqiina haddaad run sheegaysaan intaasoo dhammi waxa ay ahayd daliiladii muujiyey alleh inuu keligii yahay cibaadaduu ku keliya abuurkuu ku keliya maamulkuu ku keliya xukumkuu ku keliya intoo dhanba ilaahay isagaa ayaa iskale alburhaan waa umuur caqiide ku saabsanoo burhaan waa laga maarmaan qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedoo laa yaclamu ma garanayo man fi samaawaati waalard cidda ku sugan samooyinka iyo cidda dhulka ku sugani ma oga alghayba waxa maqan ila allahu mooyaane ilaahay baa garanaya cidda ku sugan samooyinka iyo cidda dhulka ku sugani wax heybka og ma jiro ila allah ilahay unbaa og alghayb marka dee waa wixii aan muuqanin aan ifka joogin ee aynaan arkaynin inagoo wixii naga qarsoon ayaa ashahaada walghayb uu qaybsama shahaadadana waxay inoo muuqanaya qaybkuna waxay naga qarsoon ilaahay baana ku tilmaamay sifooyinkiisa inay ka mid tahay taas laakiin qeybka waa dhacdaa iyo inuu waxyaabaha qaarkoodoo maqan ka ogeysiiyo rususha suuratu quluuxiya akhirkeeda siduu ilaahay ku tilmaamay caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ilaa man irtadaa min rasuulin ilaa man irtadaa min rasuulin cidduu uga raalli noqdo rasuulkaa mooyaane marka arrintani waa mid isaga u gaara ciduu wax ka ogeysiiye mooye cid kalena asalnimo isaga unbaa ule qeybka ogaanshihiisa wamaa yashcuruuna ayaana yubcauun buu ilahay ma garanayaan goorta lasoo saarayo khalqigu wamaa yashcuruuna ma garanayaan ayaana yubcauun goor lasoo saari doono ma garanayaan marka qeybka ilaahay loo daayeen malag iyo rasuul iyo cidina ogeyn buu ka mid yahay waqtu lbacthi wa waqtu nnushuur suurta goorta la afuufaya isbedelku imanayo bal taa ka kaala intay rumaystaanoo iddaaraka waa dhammaystirmay cilmuhum ogaanshahoodu fil aakhirati buu dhammaystirmay bal hum iyagu fii shakin bay kaga sugan yihiin imika minhaa aakhiro bal hum iyagu minhaa aakhira camuuna way ka indhalaayiin waxaa ilaahay uu isbarbar dhigay aqoontooda iyo aragtidooda iyo ogaanshahooda ay leeyihiin adduunyada iyo taa ay aakhiro leeyihiin dadka aan diin iyo imaantoola lahayn marka ifkan ay joogaan aakhiro ma rumaysna shaki weyne waa ka hayaa way ka indhalaayihiin waxay ka ogyihiinna ma jiro oo ay ka rumaysanayaan wixii loo sheegay laakiin kolka xaggaa la tago aakhiro aada ogaanshahoodu kor u kacayo asmic bihim wa absir yawma ya'tuunana maalinkay noo imanayaan maa absarahum wamaa asmacahum wey aad buu araggoodu u dheeryahay maqalkooduna u dheeryahay dhegahooda iyo indhahooda way fiiqan yihin marka ilaahay baa yidhi fabasaruka alyawma xadiid marka wax walba lasoo hordhigo aad baad maanta waxu arkaysaa in badan baad ahay bal hum minhaa camuuna baa lay way ka indhalaayeen laakiin maalintaa ilahay wuxuu ihi fabasaruka alyawma xadiid marka tadaaraka hadduu ficilku ahaa ta'diyo daalkiibaa la isku idqaamay hamsatulwasliguna si nudqiga u suuragalu u yimi bal iddaaraka ay tadaaraka wa takaamala takaamala cilmuhum fi laakhira cilmigoodu aakhiro u dhammaystirmay ogaanshihii ay ogaanayeen xaqaa'iqii looga sii warramayay way ogaadeen oo waxay idhaahdeen man bacahanaa min marqadina meel baan u jiifnay xabaal la idhaa talow yaa naga soo toosiyay haddana way isu jawaabeenoo ilaa cilmigoodii baa dhammaystirmee waxay idhaahdeen haadaa maa wacada alraxmaanu wa sadaqa almursaluun ilaahay rusushiisuba waxay noo sheegeen ay noo ballanqaadeen waa kan bay idhahdeen walatii baa jirta ataa maantaa la arkay wa qaala aladiina kafaruu markaa ereygu waa erey luqa ahee xagga maaragtay tafsiirkay u badan yihin waa ka wa qaala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay idhaahdeen aidaa kunnaa turaaban markaanu ciid noqonno oo aabaa'unaa iyo aabbayaashaya a inaa lamukhrajuun ma annagaana lasoo noolaynaya annaga iyo aabbayaashayaba kolkaanu turaab noqonno cidaaman nakhira qaaluu tilka idan karatun khaasira cidaaman nakhira lafa baaliyoobay kolkaanu noqonno annaga iyo aabbayaashayaba a inaa lamukhrajuun oo miyaana lasoo aakhira toosinaya aakhira tooskaasaa jira miyaa waa isweydiintan waxaa la ydhaha istifhaamun inkaariyun waa isweydiin diidma ah ma jirta bay idhaaheen laqad wucidnaa haadaa ka waana loo yabohoona lagu cabsiiyey naxnu aabaabna annaga iyo aabbayaashayaba min qablu diimii hore diimihii hore iyo kutubihii horeba way sheegeen in haadaa ilaa asaatiiru lwaliin maa haadaa kaasi mu ahanin ilaa asaatiiru lwaliin ummadihii hore sheekooyinkoodii usduura waa wararkoodii aan salka lahayn qul waxaad tidhaa siiruu fil ardi dhulka socda fanduruu eega kayfa kaana siduu noqday caaqibatu lmujrimiin dembiilayaasha cidhibtoodii dhulka socda dheh siiruu fil ard dhulka hala maro diyaarad fuul gaadhi fuul tareen fuul iska lugee midkaad doonaysa samee siiruu fil ard maaha sayru siyaaxa socodkii dalxiiska maaha laakinahu sayru nadar walitticaab walictibaar waa socod wax lagu soo faa'iidaysanayo aqoon kororsi ah socod siminaar iyo aqoon kororsi lagu qaadanayo wey oo ilaahay la eegayo aafaaqda uu leeyahay ummadaha uu leeyahay dadka nool iyo kuwii tawafee dhintayba meesha ay degayaan oo wax la kororsado fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmujrimiin bal dembiile halkuu ilaahay ka tuuray iyo halkuu mariyo eega walaa taxsan calayhim dadkan ha u murugoonin walaa takun ha ahaanin fii dayqin cidhiidhi ha kaga sugnaanin mimaa yamkuruun waxa mimaa yamkuruuna min makrihim haadaa shirqoolkooda ama mima aladii yamkuruunahu shirqoolka ay kuu samaynayaan waanadaasaa ilaahay u gudbiyay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo dejinta ah dejintaasaa ilaahay ku samaynaya macnaa wadiifadaadiiyo waajibkaaga guda oo kuwan gaalnimadooda ay gaaloobeen ha odhan ilaahu yaa islaamiya saaad u leedahay eed ugu laxad jeclaabayso ilan laxad jeclada nabigu ummadan uu qababa aada u weyneyn calayhi salaatu wasalaam waxba taasi murugadu ay kugu badin ay kugu badanni in badan buu lahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ummatii ummatii ummatii uma baka dabeedna ilaahay uu malagga usoo diray oo markuu ooyoy ummadan darteed u ooyey ayaa ilaahay uhi iska raali noqo innaa laa nasuu'uka fii ummatik ummadaada kugu xumayn mayno ee intooda wanaagsan ilahay baa wanaajinaya walaa taxsan calayhim marka saasina waxa ay runtii tilmaamaysaa uun qofka muslimka ahi dadka hanuunkooda iyo hagaagooda iyo toosnaantooda inuu laxajeclo weyn ka qabo oo tiisu unaanay u darnaanin maxaa iga galayna aanay imanin laakiin uu qofku noqdaa dabiibkii dadka la doonaya inay bogsadaan walaa takun fii dayqin mimaa yamkuruun shirqoolku wuu jirayaa waa wax iska soconaya tabaabulshahaaga yeelo ogaanshahaaga yeelo diyaargarowgaagana yeelo oo ha ka dhicin laakiin ha ku talagelin in gacmo furana lagu lagugu soo dhaweeyo waddadana laguu xeedho laakiin shirqoolkaasaa jiraya oo cidhbaha lagu goynayaa inta aad kari karaysa feejignow waxna alla hadhin wayaquuluuna waxay odhanayaa gaaladu mata haada alwacd ballantaasi waa goorma in kuntum saadiqiina haddaad run sheegaysaan aakhiraysa soo saarkaas kaasaa ugu daran arkaanuliimaanka waxaa loogu daray rumaynta aakhiro ee lixda arkaantaa loogu daray waxa weeye in badan oo ummadihii qur-aanku uu ka warramayay ee caalamkan soo maray ka mid a in yar mooyaane intooda badan arrinay aada iyo aada ugu adkaaday weeye waad dhimanaysaa dabeetana wixii aad samaynaysay iyo waxaad geysanaysay oo dhan baa dib loo eegaya oo lagu soo hordhigaya waa kuwaale tilka idanka ratun khaasira walla meesha waa lagu guuldaraysan haddii aakhira jirto annana aanu kuwa nahay oonu waxaasoo dhan diidnay waa lagu khasaaraya halkaa qul waxaad tidhaahdaa casaa waxaa laga yaabaa an yakuuna inuu noqdo radifa mid dhowaada radifa ay iqtaraba mid soo dhowaada lakum idinka bacdu aladii kii barhkii tastacjiluuna aad dadejisanaysaan cadaabka aad dadejisanaysaan barhkiinu sooba dhawaya baa laga yaabaa waanayta ficlan oo ilaahay baaba ku ciqaabay gacmaha mu'miniinta wixii loo yabohay barhkii waa kii nabigu intuu isdultaagay kuwuu ku ururiyey xorfadii baber ayuu lahaa wuxuu ilaahay noo yaboohay hellay oo nasri ah ee wuxuu ilaahay idiin yaboohay ma hesheen marka bacdu ladii tastacjiluun waina rabbaka ilaahaagu laduu waina rabbaka laduu fadlin ilaahaagu mid dheeraad la weeye laduu fadlin dheeraad buu u saaxiibaya cala naasi dadka dushooda dheeraad buu u leeyuu siiyaa walaakina akarahum laa yashkuruun dadkase intooda badani ma mahadnaqayaan waa siduu ilaahay addoomihiisa ula dhaqmayaa waxa weeye si aada iyo aada u naxariis badan laakiin naxariistaa iyagaan ka faa'idaysanayn oo aan ku mahadnaqayn oo aan u ogeyn ilaahay in badan oo ka midi wa ina rabbaka laduu fadlin cala annaas haddii aanu dheeraad lahayn ma kuwaad aragtay buu arsaaqi lahaa oo u caafimaadin lahaa oo awood gacanta u gelin lahaa waa bixilmihi wa biraxmati waina rabbaka laduu fadlin cala annaas walaakina akar annaasi laa yashkuruun marka shukri la-aantu waa waa kufraan weeye kufr waa nooca uu kaafir waxa lagu magacaabay u asturay uun kow ilaahay nicmadiisiibuu asturay wa ina rabbaka ilaahaagu nebi maxamedow ama qofkii lala hadlayowba la yaclamu wuxuu ogaanayaa maa tukinu suduuruhum dadka laabahooda waxay qarinaysa maa tukin kinaanku waa meesha wax lagu qariyo ama kabadh ama waa shayga maknuun waa meesha wax la geliyo wey maa tukinu suduuruhum wamaa yuclinuun laabtoodu waxay qarinaysa waxay muujisanayaan ilaahaagaa ogsoon ilaahaagaa ogsoon waa arrin weyn wey waciid macnaha waa anjabaad aad u adagoo ilaahay kol hadduu ogsoon yahay wax laabta ku jira iyo wixii muuqdaba dee dadka waa abaal marin doonaa daasaa lagaga xilaayo wamaa min haa'ibatin buu laha yidhi shay ku maqani ma jiro fi samaa'i waalardi samooyinka iyo dhulka ilaa fii kitaabin mubiin kitaab cad buu ku sugan yahay wamaa min haa'ibatin fi samaa'i waalard haa'iba wax ku libidhsan samooyinka iyo dhulka hadduu jirana ilaa fii kitaabin mubiin ilaahay wuu u qoran yahay ilaahay wax aan u qornayn oo uu ku baraarugayo ama gadaal uu ka liistaynayoon hore usii jirin ma jiro shay walba uu sii qoray maqaadiira kulli shay ina haada alqur'aana buu ilahay qur'aankani yaqusu wuu u caddaynayaa calaa bani israa'iil reer banu israa'iil wuxuu u caddaynayaa akthara aladii kii intiisii badnaa hum fiihim yakhtalifuun hum fiihi yakhtalifuun ay isku diidanaayeen kay isku diidanaayeen ay ku muransan yihiin intiisa badan ayuu u caddaynayaa wainahu qur'aankani lahudan hanuun buu yahay oo raxmatu naxariis lilmu'miniin dadka ilaahay rumeeyo saasuu qur-aanku qur-aanku ummadan quluubtoodu la hadlaya oo fidradoodii iyo abuurkooda saliimkaabuu kula hadlayaa soo toosinaya ee ka dhintay dad badan marka kol wuxuu ku waaninayaa sidaa aynu aragnay maa madaa wamaa yaati wixii hore iyo wixii dambeba ee qeybka ah mar waxa uu ku waaninayaa qur-aankan kariimkaa inuu aayaadka ilaahay haddii aada soo aragtay iyo awoodihiisa wax badan uga tilmaamo marna aayaadkan tansiiliga ah aynu akhriyayno uu soo dejiyo kitaabkan aynu ku hayno sharaftay u leeyihiin raxmadday u leeyihiin iyo sida ay ilaahay ugu xidhayaan aayaadkaas marka intii hore aayaadka kawnigaa ilaahay uu ka soo hadlay in badan laakiin qur-aankan buu ka hadloo reer banu israa'iil wuxuu u sharxayaaba ilahay ui in badana waxay isku khilaafsanaayeen haa nabigu calayhi salaatu wasalaam maalintii ay u yimaadeen labadii yahuud ahaa kala sinaystay baa loo keenay bal maxamed aan ugeyna ba labadan kala sinaystay dabeedna wuxuu hi tawraad maxaa ku kala xukuntaa labada qofe kala sinaystay weliba xaas hore dee soo maray wuxuunaanu yaro madoobaynaa bay idhahaan wejiga oo dameerna waanu saarnaa waanu kala jeedinaa labadaa qof dabeetana suuqaanu marinaa waanu yaro fadeexadaynaa uun intaasay ugu dhammaata ma sidaas ahaa tawraad la kaalaya buui bal akhriya tawraad haddii la akhriyeyna kii wadaadka ahaa ee inkaartu ku dhacday akhriyay gacantuu saaray aayaadkii ka horreeyey aayaadkii ka dambeeyey buu akhriyay aayaddii sinada ka warramaysa noocii kutubta iibsaday iyo liqay dabeetna wixii ka horreeyey wixii ka dambeeyey akhriya kolkaasaa saxaabigii cabdillaahi ibnu salaam baa yihi gacanta halkaa ka qaad ila uu garanaya oo xafidsan yahay sidii bay ku fashilmeen markii dambu nebigu su-aalo wuxuu ihi maxaa kalifay waxay yidhahdeen sinadaasaa waxay iskaga badatay madaxda iyada iyo maalqabeenka iyaga dabeedna waxaani wallaahi cisho walba dili kari mayno mid hebel la yidhaahdo magac lehe bal aan waxu farsamayno qiilbaygiiba halka nala gaadhay marka had iyo jeer dadku tudhaalaha noocaasi ee u yimaado qof aan ilaahay u tudhina yidhaahda waynu u tudhaynaa taladoodu markaasay baaba'aysa markaasaa ummaddaa la raacay oo loo yaabaa ina hada alqur'aana yaqusu calaa bani israa'iila akthara aladii hum fiihi yakhtalifuun nabiguna waa kiilaha calayhi salaatu wasalaam sunnaha iyo xukunkaa la dilo ilaahay ow kii ugu horreeye maanta oofinaya fulinaya waa aniga labadiiba hala dila buuri oo sidii baa dhagax loogu dilay waa kii saxaabigii eegaya inooga warramayay lahaa waxaan arkayay ninku jacaylkii uu gabadha u qabay isagoo dhagaxa isaga dhigaya ilaa intuu dhan u dhacayay kow labadaba lagaga siiyey marka cumuuman sidii unbay dee maantana uga gacmo taaganayaan oo ay uga qaylinayaan camalfal diimeed iyo ku dhaqan shareeco cidda soo qaada dee loo turi maayo loo turi maayo ummadda guud ahaanbana naxariis buu yahy laakiin si gaara cidda uga faa'iida wainahu lahudan waraxmatun lilmu'miniin naxariis iyo hanuun buu yahay dadka uu leeday ilaahay rumaysan waxiga kii kale naxariista uma hanuunkiisana kama faa'iidaysanayo ina rabbaka ilaahaagu nebi maxamed oo yaqdii baynahum dhexdoodu kala xukumi doonaa bixukmi xukumkiisa xaqa ah iyo cadligiisa ayuu ku kala xukumi doonaa wixii diintoodii diiday wixii bedelay iyo kii raacayba wa huwa alcasiizu alcaliim alcasiiskii awood badan weeye caliim ee wax walba ogsoon fatawakal cala allah ilaahay tala saaro arrimaha u dhiibo ilaahay tala saaro arrinkaaga u dhiibo kuwaas kuu turi maayaanoo lagaaga warran xaqaa'iqoodii yuhuud iyo wixii raacay innaka adigu cala alxaqi almubiin xaqii caddaabaad ku sugantay xaq haddii la doonayo waalxaqu axaqu an yutabac xaquna isagaa mudan in la raacee xaqii caddaa ee waadix ahaa cid marti ugama ahid adiga lagaa martiyayaae adigaa ku sugan kol haddaad xaqii haysay iyo manhajkii fiicnaayee ilaahay ku gaadhsiinaya ilaahayna aad ku tiirsan tahay raasamaalkii odaysa waxba kaama maqda innaka laa tusmicu almawta innaka adigu laa tusmicu maqashiin maysid almawtaa kuwa geeriyooday waxba maqashiin maysid walaa tusmicu maqashiin maysid asumma dhegoolayaasha adducaaa yeedhmada idaa wallow marka ay jeedsadaan mudbiriina iyagoo dhaqaajiyey oo daba jeediyey wamaa anta adigu ma ihid bihaadi lcom indhoolayaasha mid ka hanuuninaya can dalaalatin halowgooda kama saaraysid oo kama jahayn kartid in tusmicu maa tusmicu ma maqashiinaysid ilaa man baad maqashiin kartaa waxaad sheegayso yu'minu biaayaatina rumaynaya fa hum muslimuun kuwaasi way hogaansanyihin dadkaasuu ilahay ammaanay marka halkaa nasku waxa uu tilmaamay wainahu lahudan waraxmatu lilmu'miniin ayaa ilaahay wuxuu sii raaciyey qur-aankani dadka qaarkood hadduu dhegahooda galayo oo quluubtooda uu galayo oo xubnahooda uu ka muuqanayo oo dhaqankooda laga arkayo dadka aan iimaan lahayn iyaga saasaa ilaahay uu ku tilmaamay inay kala mid yihiin kuwa dhintay waxay kala mid yihiin kuwa indhala waxay kala mid yihiin kuwa dhegalaa qofku haddii uu dhinto dee habka nebigu calayhi salaatu wasalaam waabuu ka warramay markuu xabaasha ku jira inuu ku maqlayo laakiin maqalkiisu dee lama mid ahaa hebelka halkan ku hor taagan waa ka maqal duwan yahay oo qof jinaasado halkaa jiifa dee sidaad ula hadlaysa hebelkan ulama hadlaysid isaga innaka laa tusmicu lmawta maqashiinta isaga wax la maqashiinaya maanta wax loo sheegaya la wacdiyayaana ka way ka duwan tahayba leanna kan takliifamosa nawra waxaa adduunyadii uu ka tegay marka lama hadashid oo ma wacdidid oo xuma sheegtid qof dhintay iyana waa kuwaasoo kala un gow bay taagan yihin marka qof dhagalana yeedhma ma maqashiinaysid idaa wallow mudbiriin bal wuu dhagalaaya waanu dhaqaajiyey weliba kuuma dhawo gacan lama gaaraysidee idaa wallow mudbiriin wuu sii durkay way sii durkeen marka saasaa ilaahay uga warramay dadkan aad la yaabsantaed leedahay talow maxay heesta iyo bal halkaa qur-aan baa ka baxaya oo marka heesta la saaro iyo durbaanka waaweyn way u rixinayaan laakiin wacdigu waa naga xidhaay iyo naga joojiyaay wax aad iyo aada u yaab badan wey masaajidadii unbaad arkaysaa uun iyadoo lagu xeerayo lala soo doonanayo uun iyaba waa yaabe meelo istuudiyayaalahoo durbaana laga garaacayo bal u fiirsa masaajidada magaalada halkan sameecado waaweyn baa saaran oo masaajid xagga wuu ka yaalla xagga wuu ka yaalla mar haddee iyadana weynaan uma fiirsana hay-adaa ku fangareeyeoo yidhi bal hadda masaajidada si ay isu maqli waayaan ma'muumiinta iyo imaamku idina sameecadaha la eegta ila wax liba iska dhici karaa ilaan makrigani wuu iska jiraaye marka dee meesha waxyiga ilaahay uu ka soconaya ama mid cilmigo la akhriya ahaado ama salaadii iyo cibaadadii ha ahaado ama dikrigii ha ahaado in laga fogeeyo meesha dhegoolayaashu waxa ay dhegaystaan lagu hayo waa inay ka fogaataa ka durugtaa wey oo waxyaabaha xataa u yaalla dee adaabtii akhlaaqda iyo anshaxa ay ilaalinayaan booliska iyo cidda majaalka fulinta ku jirta inaka laa tusmicu lmawta walaa tusmicu suma ducaaa idaa wallow mudbiriin wamaa anta bihaadi lcumyi can dalaalati kuwa ambaday hallowgooda kama saari kartid adigu waa run kol hadduu ambad u dhaqaajiyey ilaahay soo qabta mooye adigu xun baad u sheegaysaa laakiin ma gaadhsiin kartid in tusmicu ilaa man yuminu biaayaatina cidda aayadaha iyaga rumaynaysa unbaad maqashiinaysaa fahum muslimuuna kuwaas way dhaqmayaan muslimuun midka ammaanta le waxa weeyaan qofku camal u rabo wixiisa majliskii nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkan qur-aanku uu ka warramaya iyana way fadhiyeenu meel walbana waa isugu imanayaanu labadaas mid dhagaqabo aan teenooyinkiisu furayin iyo mid ay ka qufulanta ka xidhanta asxaabtu marka ay nabiga dhagaysanayaan waxaa la tilmaamay in dee madaxooda la moodayo shimbira inay ku fadhiyaan shimbirku dee hadduu madaxaaga ku fadhiisto dhaqdhaqaaqa laga ilaaliyaa si aanu u duulin muuqaalkaasoo kaley lahaayeen markaasay leeyihin waxyigaanu ka qaadanayn axfadunaa aclamuna ka noogu xifdi badan baa noogu cilmi badnaa tartankoodu noocaasu ahaa dar munaafiqiinina meesha way fadhiyeenuuno baa la daymoonayooo talow aayad idinka hadlaysaa goormay soo degile oo marka ay dhaqaajiyaanna odhanaya maadaa qaala aanifan goortii dhaweyto meesha waanu fadhine laakiin muxuu yidhi saaxiibkeen ilaahay wuxuu yihi waidaa waqaca alqawlu marka uu ku waajibo ee uu ku sugmo alqawlu calayhim qawlku markuu dushooda ku sugmo qawlkaas muxuu noqonaya waa yaboohdii ilaahay uu yabooha inuu suurta u afuufo yaboohdii uu ballan qaaday weeye ifkan inuu kala wareejiyo oo meesha ka saaro waqaca alqawlu calayhim qawlu lcadaab marka uu ku sugmo inuu lahay kuwan ifka kusoo hadhay wakhtiga ee mujrimiinta uu cadaabi doono cadaab wax badan buu ka dibdhigee maalintuu ku bilaabaya cadaabkiisa macnayaashaasa alqawlu calayhim lagu fasiray waqacna waa wajaba qowlkaasina waa qowlkii aan khayrka u lahayn dadkan mujrimiinta wakhtiga ballantuu ilaahay u qaaday ahayd inuu kuwan suur ku afuufaa kolka ay sugnaato akhrajnaa lahum dadka waxaan u soo saaraynaa buu ilahay yidhi daabbatan shay daabad ah ayaa minal ardi dhulka laga soo saaraya tukallimuhum way la hadlaysa anna naasa dadkii kaanuu waxay ahaadeen biaayaatina laa yuuqinuun aayadaha yaga ma rumaynayaan sidaasay ku hadlaysaa ilaahay baa ka hadliyey dadkii inaanay haatan haddan la soo gaadhay ilaahay aayadihiisii rumaynayn ogeysiiska ay bixisee waxa weeye say doontaba ha ku bixisa daabadaasi dadkii in haatan quusay yihiin iimaan la-aanay yihiin wakhtigii la rawxinaya ay gaadheen marka daabadaas in daabaday tay nasku wuu tilmaamay inuu ilaahay soo saarayana wuu tilmaamay in ay hadli doontana waa xusa intay naska ka hayna waa intaa wakhtiga ay soo baxaysaana wakhti dadkii rajabeel uu yahay oo ilaahay waxigiisii aanay rumaynayn oo wax islaama aan la rajaynayninna waa tilmaantay axaadiidta saxiixa nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam waxay iyaguna kusii darayaan calaamooyinka waaweyn ee qiyaamaha inay ka mid tahay daabadaasi daabadaasi toban arrimood jeer ay soo baxdo suurta lama afuufayo tobankii arrimood buu nebigu ayuu dajaalka iyo dhul gariir dhici doonan caalamka saddex meeloodoo maaragtay wada caam yeelaya iyo naar ka soo baxaysa cadhan gunteeda iyo dee ciise iyo masiixa dajaal iyo kuweelaasuu ku daray daabaddana tafaasiil kale kama sii bixin rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka dee daabad waxaa la yidhaahdaa sidan xayawaankan dhulka dul tukubaya ka duwan bani aadamka ayaa addawaab marka la ydhaha sida loo yaqaanaa waxa weeye xayawaankan aan ahayn bani aadamka aan ahayn marka ma adka aad bay ugu dhib yar tahay ilaahay xayawaankiisan mid ka mid a inuu soo diro oo dabeedna warbixintan dadka ay siiso iyadoo u sheegaysa arrinkii inuu gebagaba yahay aakhirkiina la maraya adduunyada intaynu ka haynaawaynta marka waa nooc takalufa ama isku yara kadheeda mufasiriintu siyaabaha ay kutubahooda ku qoraan ee sheegaysa in waxyaabaha qaarkoodna ay ka shabahda bani aadamka waxyaabaha qaarkoodna ay ka shabahda xayawaanada oo dhan waa mid dhagaha maroodiga lah oo wanka dabadiisa lah oo qoobabka adhiga lah oo intaa la eego waa nooc isku yar kalifa laakiin marka muuqanayaan waxa weeye qiyaam qiyaamaha inay ka mid tahay calaamooyinka waaweyna tilmaamaya inuu soo dhawaanayo weliba waktiga dadka ay isugu hadhay caalamka inuu noqdo dadaan iimaan lahayn rajo lahayn inta aynu ka sheegi karaynaa waa intaa ee daliilka sugane saxeixa ay tilmaamay meeshay ka soo baxaysay waktiga la sheegaya waktigaa gebagabada meeshana ilaahayba riwaayaadka qaarkood waxa ay sii xusayaan oo aan aada qawi u ahayn sanadkoodu aanu aada u qawi ahayn in dadka qaarkood ay shaabadaynayso oo wejiga ay kaga dhufan doonto tan ah ana naasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun oo qofna laga garan doono hebelkan inuu gaal yahay qofna laga garan doono hebelkan inuu musli yahay wakhtigaasina wakhti aan dee arrinkuba soo gebagabayahayd wayawma naxshuru maalinkaa xuswadkuru yawma naxshuru maalinkaanu soo ururin doono min kulli ummatin ummad walba fawja fawjan jamac fara badan baa lasoo ururinayaa miman dad ka mida yukadibu biaayaatina aayadaha iyaga beeniyey qaybo badan aayaadka ilaahay beeniyaa lasoo ururin fahum yuuzacuun waa laysu joojinaya waa laysu joojinayaa lanahum kalfaraashi lmabhuud sida balanbaalista filqeeno wuu ka dhabqay xaalkoodaa dhabqay dabeedna waa laysu joojinaya xataa idaa jaa-uu markii ay yimaadeen meeshuu ilaahay ugu talagalay ayaa ilaahay uu xisaabuu su-aala weydiiyey isagoo fadeexadaynayo qaala wuxuu uhi akadabtum biaayaati aayadahaygii baa beeniseen miyaa walam tuxiituu bihaa cilman ogaansho iyo aqoonna kumaydaan koobin aqoon a u lahaydeenna maydaan may may jirin am am maadaa kuntum tacmaluun maxaase samaynayseen waa amti iyo maadiyoona laysku idqaamay maadaa kuntum tacmaluun maxaa samaynayseen camalkiinu muxuu ahaa ilaahay aayaadkiisii aydaan aqoonu lahayn kolka diideena dafirteen maxaa dhaafsateen camalkiinu muxuu ahaa waa fadeexadiyo iyo ceebayn wawaqaca alqawlu qowl baa ku rumoobay calayhim dushooda ku sugmay waa qowlkii cadaabka bimaa dalamuu dulmiga ay sameeyeen darteed baa go-aankii ilaahay uu ku dhacay inuu naarta ka waraabiyo fahum laa yantiquun ma hadli karaan wakhtigaa ikhsaw fiiha walaa tukallimuun waa halkaasaa lagu buuxiyey alam yarow miyaanay arkaynin baa ilaahay uhi ummadan alla beenisi annaa jacalna alleyla habeenkii inaanu abuurnay khalaqna alleyla jacala bimacnaa khalaqa way noqotaa habeenkii baanu abuurnay oo sida loo abuuray madowga ah liyaskunuu fiihi si ay u raaxaystaan oo ay u xasilaan maalinkii qofku howlgal buu ku jirayo tacbe si uu nafisu u caga dhigto wannahaara mubsiran maalinkiina wajacalna annahaara mubsiran maalinkiina ilaahay uu abuuray isaga oo iftiimaya mubsiran bimacnaa mudii'an isagoo wac ah oo iftiimaya liyadlubuu macaashahum baa ku jirta kolka ixtibaak baa culimada qaarkood ay ku magacaabaan culamaau lbalaaqa waa mustaxsanaadka ayuu ka mid yahay waxyaabaha hadalka wanaajiya shaygii horeo laga jaro shay ka dambe uu muujinayo iyo ka dambeoo laga jaro mid ka hore muujinayo annaa jacalna aleyla haddii jacala markaa mafcuulkeedii labaad la yidhahdo xadfaya weliba wey jacalna alleyla habeenkii waxaanu ka dhignay mudliman mid madow waxaa tusinaysa mubsiran wannahaara mubsiran maalinkiina mubsiran mid iftiimayaanu ka dhignay liyatlubuu macaashahum oo liyaskunuu fiihi ay muujinayso kana madow baa laga dhigay si ay u raaxaystaan kana mid iftiimayaa laga dhigay si ay u shaqaystaan ilahay arrinkiisu waa ka dadkeebaa lug ku leh dowladeebaa deberaysa midnaba inna fii daalika la aayaatin liqowmin yu'minuun kaa waxaa ku sugan baa ilahay ui calaamooyin waaweyn oo wax lagu qaato alla iyo awooddiisa iyo maamul wanaaggiisa muujinayaa duruuf adag oo kalifta iyo dee insaanka oo shaqadiisu saa ay isu bedasho mooyaane inuu arrimahana kala wareejiyo maaha ee saasuu maaragtay dhaqanka addoomaha ilaahay ugu talagala yahay ee qofku hadduu habeenkiina balaayiyo baas ku jiro oo dabeetana uu soo jeedo maalintiina seexdo isweydaarba arrinkiisuu dhacaya in la isweydaariyo maaha laakiin xayaatadu inay caadigeeda ilaahay ugu talagalay ku socoto ayay ku wanaagsantay qofkuna waktiga uu raaxaysto naftiisa iyo jidhkiisa u raaxeeyo wuxuu ku soo jeedi karaa uu u kici karaa sida nabigaba calayhi salaatu wasalaam sunnihiisa ku cad cilmi iyo cibaado cilmi iyo cibaado marka rasuulku ummadda kula talinaya bacda cishaa'iga qofku inuu seexdo liyaskunuu fiihi si fursadan looga faa'idaysto bacda cishaa'iga inuu seexdo salaada subax ka horna siduu cibaadada sunnaha u tukanayo subaxii uu ku tukado ku shaqo tago jadwalka qofka muuminka ah ee dee waktiga sida dabiicigaa uga faa'idaysanaya udhigayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wadkur waxaad xustaa nebi maxamedow yowma yunfaku maalinka la afuufi doono fi suuri suurta ilaahay baa la afuufayaa iyo caroogu diyaariyey faafaazica waxaa maratuur noqday oo argagaxay man fi samaawaati waman fi lard khalqiga samooyinka ku sugan iyo khalqiga dhulka ku sugan ilaa man shaaa allah inta ilaahay uu doonay mooyaane wa kullun khalqigoo dhami atowhu allay u yimaadeen daakhiriin iyagoo daliiliina xaqiiriin iyagoo addoomma ah oon maanta wax santaagaya iyo wax kibraya iyo wax faanaya aanu midnaba jirin ayay ilaahay hor yimaadeenoo wada khushuucsan oo masaakiina oo hoggaansan ayay yimaadeen marka ilaa man shaa allah inta aan argagaxayna ilaahay argagaxa ka soo reebayo isagaa yaqaana laakiin nas ma sheegin qur-aan iyo xadiid doona mufasiriintu marka ay sharxayaan ma soo qaataan ilaa man shaa allah malaa'igtiisa iyo mu'miniintiisa iyo mid kastaba ha aato intuu doonu ka soo reebayo isbedelka saa dadkii ugu yimi suurtaasina dee waa saddex qaybood nafqat lfazac wa nafqat shacqi wa nafqat lqiyaami lirabbi alcaalamiin saddexdaba qur-aanku waa tilmaamay suurtaa u horaysa argagax marka horeye lagu afuufo way argagaxayaan marka labaadna dhimanayaan kow marka dambena soo kacay weeye wa tara aljibaala isbedelkani wuxuu saameeyey dhulkii o dhan oo watara aljibaala buu lahay khalqigiibuu wada saameeyey caalamkii o dhan wa tara aljibaala buurii baad arkaysaa taxsabuhaa iyadood u malaynaysa jaamidatan inay engegantii macnaha taagantay sideedii hore tahay wahiya tamuru way soconaysa way hadaafaysaa mara saxaabi sida daruurta u soconaysoo kale intoo la fujiyey baa la dhaqaajiyey sunca allah ilaahay farsamadiisii weeye aladii adqana kulla shayin ilaahay shay walba sugun baa maantana sidan sameeyey innahu khabiirun bima tafcaluun waxaad samaynaysaan xogogaal buuyi man jaa-a bilxasanati cidda wanaag la timaado falahu khayrun minha wax ka wanaagsan buu leeyahy wahum kuwaasi min fazacin argagaxaya umaydin maalinta aaminuuna way ka degan yihin sidaa darteed baa dadka camalkoodu aada u wanaagsan yahay ee ugu fadliga badan ayaa argagaxa ka aamin noqonayabaa culimmadu ay leeyihin waman jaa-a bisayi'ati qofka dee nasku macnaha wuu tilmaamay ilaa man shaa allahuda markay fasirayaan ayaa waxay leeyihiin aan sida saalixiinta iyo awliyada ilahay waman jaa-a bisayi'ati cidda xumaan la timaada fa kubat wujuuhuhum wejiyaashoodii waxa lagu afgembiyey fi naari baa lagu gembiyey hal tujzawna lagu idinkuma abaalmarinayo ilaa ma kuntum tacmaluun camalkaas samaynayseen mooy wax kale laydinkuma abaalmarinaya baa layidhi inamaa umirtu waxa la ifaraydha nebi maxamedow an acbuda inaan caabudo rabba haadihi albalda wadankan oo makaa ilaahay iska lahaa alladii xaramahaa ilaahaasu xaram ka dhigay ilaahay xaram ka dhigay sidaa xurmada ugu sameeyey walahu kullu shayin wax walba isagaa leh wa umirtu waxa la ifaray an akuuna inaan ka mid noqdo min almuslimiin dadka alla u hogaansan saasaa la ifaraydha nebi maxamedow adoo dhaadanaya ilaahayna waa u hogaansanoo waan ka aqbalay intaasuu ifaray oo dhan wa an atluwa alqur'aana qur-aanka inaan akhriyo ummadda baro tilaawadii xaqa ahayd ee habboonay faman ihtadaaka hanuunee hagaagaa ummadda fa inamaa yahtadii linafsi naftiisu u hanuunee rasuul iyo ilaahay toona waxba uma tarin wama dallaka anbadaana faqul waxaad tidhaa inamaa ana min almundiriin anugu waxaan ahay kuwa idin digaya laakiin aniga hanuunkiin halowgiina laydingalama xisaabtamayo waqul alxamdu lilaah mahad ilaahay baa leh sidaa dheh sayuriikum aayaati aayadihiisa iyo cajaa'ibtiisuu idin tusin doonaa iyo ciqaabku cadowga marinayo fa tacrifuunahaa waa idin garan awooddii alle inay tahay wamaa rabbuka ilaahaagu ma ahaanin biqaafilin mid maogoo ka warla camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ee wuu idinka xisaabin doonaa waa ogyahay wallahu aclam